bismillaah horta aad iyaan mahadsantiin marka hore assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu shirkaan jaraa-id maybasin obaday sheekh mustaf axmed saciid oysin wada kasaasan oo ee sheekhi ama imaamkii masaajidka carabtanankii lixdan sana imaamkahay shirkaanna mayba kasaabsanyaa shir dulme ah culimo inta fadhiidaan maleeya iyoonay dad iyo dhan walkasa oo caalamin eh rasuulka sala allahu calayhi wasalam intiisa waxyaahan kadegna ka hor maalin maalmo ka mid ah iyo mayba ka qayb galay shir lakugobadii cabdullaahi idis shirkaasoo ka saabsanaya shir sulux ah lanyamanka kooy iyo maka magaalada maka dhatiya lakudulmi rasuulka ma era jiray haddii geel ed ed liisii maweydaar sida fatna shirkaasay may ka dhisanayay shir islaax ee lankasta oo maka roogona lanka gargaar waa cabdullaahi ibnu judcaan idis iyo shirkaasay kadhi rasuulka ma eray shirkaasay ma inka qayb galay mayba askarheena dadkun makanan la dulmiyow ini injiran lan allaala lanki maka lakudulmiyowna shirkaasay mayba lanka hadalaya ini maka walaayo geeka laka bilaaw lan lankudulmi korn holoshayna lanka hadli korn magmalayaw ini magaaladun mirifluna qaas ahaan digil imirifli ka dhalani markiinu inta degegno carabti digil imirifliana mang maleeya ini ebadkaana dhulkaangna ninka dulmiinay eed intaawiyaana dulmo dabkal una dhanba si gooni e ninkawada dhiimooshii si qaasi ebadkaana may ninka dulmiina hatana masugaan ini digil imirifle qaas ahaan mirifle dhatisini ni dulmiyaw sheekh mustafa dhul usulahay aboosheeha ka deeri aawsheeha ka sii deeri i dhul usagadadi qeepaan usangadadi magaaladun bay dhow ka taala muddo intaasay ee layska haysadi doodis ilaa maxkamad hamarti maxkamad sare i maxkamado dhan hamarti iyo sheekh mustafa nankaan la eraw dad dhulkii hoog istaawiyan iyo ma ereen uni gadadaan reewigna ma eray hilfiyaawoo hoola dhiyaayan dhulkaasayna magada ma kora iniisan inka baaqdan dadka dhulkaasay baasida isku gelyahayaan ini iyo dulmo ka gadadahayaan sheekh mustafana dhulkaasay leey baaqasay indirtaan xataa haddii sheekh mustafa aan lahayna dhulkaasay dhul dacwo ka jirta iyo mayba fadaanee geeka malaaqiyada sharafta leh karaamada iyo ciisada leh oo ay malaaqiyadunan dacwoodu lahaynay inu dhan malaaq nin haayaan inta fadhiyaan sida malaaq shiinow sida malaaq baraar i malaaqyada kale intaa ka qayb gali culamaa udiinka shee tawfiiqsay i culamaa aan hadda magaasha on aan koobo korna dhallinyarada isboortiga oo saas amal hankadhadhiiladaha ka qayb galeen mabasin kocodsadaanay ini shirkin jaraa idgeeka ninka saabsanaada doona ini dhulkaasay sheekh mustafa dhulliskahay sida eya ama sheekh mustafana ma eraan nang ma eraan ini dhulkaasay dhulliskahay sida ey nankii beesidiis geliyona dulmo usa ka geli waana mahadsantiin shirkina mayba gobaday sheekh mustafa axmed saciid imaamkii masaajidka lixdan sana mahadsantiin bismillaahi raxmaani raxiim ana oo ee malaaq cali cabdiraxmaan axmed shiino ana oo ka hadlaw afka odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ee mayshan sheegane koonfur galbeed dulmo walaagii horandhii ninoo haadano dulmo kale hidalaka dhaqaaga anjarna oo odayaashana aqbala doogna xukuumadda koonfur galbeedna aqbalaana ummadda koonfur galbeedna aqbala doogna lankii anbareerona maaragtay un in sheegana ani awaaqif huma mu'ishma walkalanka lukulmaan sheekha dhulka sheeqadow sagaashan iyo koow sano jara lan sagaashan iyo koow sano jara olle dhulkana aawkayaha ka deeri lankii hunguri ka gali adeer wayka lenaa iimaanka alle ka geli dhulkaas lankii lahaayi lanka inta fadhiyuwa umrigaas le gorodaasan sheekh mustaf masaajidka arabti lanka imaanka hayiyo ilaahayna ogyo wal usan lahayna siraabtun ani aniin da'woodane ilaahayna ogyo qayla dhaantiisa niin koyti ma eraynimanyow umrigaasna ka jara dhul an aawkay ha ka deeri yo wakhtigaan la ii boobo hay bay dhow dhatiye arrintiyeeda ee arrin may waha maaragtay qoomamadiya low arrin maaragtay walla kaxishooduwa hadda korna may ka aragay sheekha uu soo dhulku un da'woodow guriga madaxweynaha ka argay xafiiska madaxweynaha ka argay war nimiyow koonfur galbeed dulmo ka dheragteedna hasin mari qabiil isan siin berberna mal argow haddeer marki isan ilaahaya mahadle erafaden dowlad koonfur galbeedle eraw dhisaten oo lan welba walaalshay afiifadi welisu shalay suubiika qooma mayfadi anni hadda dhulantaasoo boqoloo sinna qof lahay lan shay boqol jare inta rooga anta faheeda tan gannaawo oo ee aniina gadada taran nasiib darro eed anguyin walla aqbalo korona ma eh barnaamijkaas ku dareerawna ma eh shirkan jaraa-idla niinka weeri odayaasha dhaqanka qaarna fadhiyan anta fadhiyana inta maqanna unu wakiilka ah hukuumadda koonfur galbeed ma in sheegane anni arrantaasoy lanki isku daya tillaabada ku habboonka qaada sababtoo eh wali landhisi dulmiga ini suulido haydi xukuumadda koonfur galbeed shansi eh, ka- shan sini bay dhow rogn aan umrigaana ka jeera toddobaatan iyo kow sano toddobaatan iyo kow sano wali haddaan iskaa bulo nagaday bay dhow n roogu maslaadda koonfur galbeedu odayaalka beryo sagaashan iyo san- shan sini jaran idyo leeyngma roogan walayo iskaabulka dhiki oo gaweetadiyon qaadaano raashin safanka galaayaan koonfur galbeed taariganka tabu iidoo teeganyin ani haddana dulunglaka suubii koonfur galbeed walla aqbalo koro ma ee hay-ado quseeya ma in sheeganay sida wasaaradda arrimaha gudaha qolada abnaga ka shaqeeyow madaxweynaha an ka sarreeyo odayaasha dhaqanka baaqaha ka bahi may waa odaygaaas dhulusheeya ni lan dhaafu qofna an gadada korna langna an gada korna usuuna bee an kahayna eedna waan mahadsantiin
بسم الله الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد ورنت كسلامي والمعودينك iyo odayaasha dhaqanka ee ka qaybgalayaalka barnaamijkan oo shirkan jaraa'id asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu bacda salaam namiyow adduunyada walwelbu walha maray waliba an dambay doonaan ini waddanka lagu taba doona dhulkan sheekh mustafa awshee ku deeriya la eri awshey dhammaday usuuna saqaashin iyo dhowr sanno iyo jara usuuna sii taba doona lankeeta dhulkan uu sheekh mustafa ka dacway ahayoon adina waliba kin sheeganaya in dhulkan ku taba doonto cidda antan yaalna horta walifa ilaahay in ilaahay ku obsato walaaqan qaabka adakii galahan araga haytee qabragee koo dambeeya ilaahay ku obsatiya iidan qiimo badan haddii ilaahay adan ku obsadaaneed dulun ada wadata una haddii odayaashii dhaqanka koonfur galbeed haddii unan wali kin sheeganaha inii wala ada wada dulunka marlilin ogolaado doogna ummato goomiid waddanka hujeedoona kiinka rahaana adiina kiinka socdo doogna iyo kiin sheegan awalan walilanaha hay-adaha amniga iyo hay-adaha mayleraays andoodaha yan mayleray xuquuqda islaamka wali kiin sheegan wala in sheegana in barnaamijkan dabagalka suubiyan in barnaamijkan la roojiy wasaaradda quseyta barnaamijkan walilanaha hal roojiyo arantan dabagalka suubi waddanka ilaahay harje ka saari maalinta qiyaama ilaahay kii kala xisaabtama doona ilaahay kii la xisaabtama doona waddanka adii harje ka saarayi hay-adaha barnaamijkan quseeyaan nabadgelyada waddankan suuriga madaxweynahan ka saray walilanaa barnaamijkan dabagalka suubi haddii sida malaaqshiina sheegahaya odagan saqaashin iyo kow sana jara xafiis madaxweyne seedi dokumentidiis waddanka yaalaan dacwadiis meelkasa teeganta ulmacudiinka ayliyahayto odayaasha dhaqanka ayliyahayaan dhalinyaro isboortiska dhulkaha ka dheelani leh oo nafti oo bilixdan jar ee dhulka teeganyin haddii dhulki saas la fiirow laka dhasadahay oo cabood boob laka suubiyahay walan dulqaadada korma'e arantiyeeda halku fiirsadoy arrintaas halku fiirsadoy sheekh mustafa usuuba haye ee hata teegin haddii uisa dhamada walhaan ku dorgana suubiifadi namiyow qoom dulung miskarha koro wal iskarha koro dulung ma eh namiyow dulung wal fayla ma eh inglis duluma waddanka caqaba badana kulukulume umatana burbur iyo bilaayi kulukulumayan unun makarhaala nagada doogna walilanaha arrintiyeeda halku fiirsadoy dhulkaasala roojiyoy hay-adaha barnaamijkan quseey marlamaad walinka nagaanaha arrintan faragelin degdeg halka suubiyoy halha roojiyoy lankii ilaahay wal siiye hele sheekhu suba haye e xagshay suba antoodahaye lankii walla ini ley dareemahaye waliha hor surumbeeyes qaabkiisu walka lahaadi yaha ka doode haddii isa oo walaagii marna isa mayla eraayisa aabaganla suubiyahayne cabood sheegadahay balnamiyow ilaahay kuu cabood sareey walaad sheegadahay wal jarama e lanka walaalkow muslimu xoolajay dhijay koo xaaransinyin ini xantiis dhacda ma ogolaadana ilaahayna maalinta qiyaama waliba un sheegan ini ma- may markhaati ninku haday in un arrintayeedahayti marna handhoonku laabadaana dhigaanku dabooladaana arrintaas ku qayliyahayna ilaahayna maalinta qiyaama haddii nu su'al yeeda sheega doonun dhulku isiga saxata la sheegahaya oo sheekhi sheegadahay oo khabiibkahay wali sheegadahay in usuleey aaw sheegu deeri haddii walhaayta cadaalad hortiya kooy la dacawow mayl eraaysa hoob adaweelata lagnama ku xoogu kor laakiin usuuba hata haye e gaabyo in surinyi awoodana sheegatoy ilaahay koo saray walaad sheegdahayta awood bani aadimu walku jarma leh arrintiyeedahayti wali lanaha ay laku dhegi laabanay ahin oo laku laabanay ulmaa udiinka iyo walgorodka ogaasiyada iyo mayl eraaysa xeer madaxweynenka sareeya dhulkuusiga degdeg halka roojiyoy arrintiyeeda halku fiirsadoo leena salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته may salaamay intii julasada inta fadhiida culummaada ah malaagyaalka ah bacdisha dhallinyarada ah iyo bacdisha intiini dhiigo hayto bacdisha hawdan iyo kala socda madaxweynaganka sarey intii ka hoose yosan salaamu ahay boqolitumay fartasinka salaamay salaam bacdisha una dhaba eedninka dhiyay may dhiiday geekmiil hukunka lakawadiyaay walha waayay masjide dhahgali hukunkii dadkii bacdisha hukunka lafaday fuliyan lafaday haniinaga sheekh mustaaf saciid raw bacdisha waayal e sagaalun jar e imaamkana masjidka ahaada jari hawsha idin geelile bacdisha uwl iyo bacdisha imaamka yo roojiyey usu sheekha masjidka iska bedelaaya waayali het alxamdulilah fiyaw ya dhataano fadhiya maheka u aaday dhul usley halaalise aawshi helahay ini dhulkii gardarolaka boobohay dhulkaseela nin sheegi anaftay sarmaamo jare miroognahataleykoy bilaydnule ka dhahadhay hortayba qasanayti aningii kaka qiib galay bacdisha dhulku isgamay fadaane lanka eebowna fillaaho qiyaama bacdisha lankeetigii ka eebtas wedoon baan ka qiyaama fillaaho doon dhulku ma rooga walka tabee tankel may waaha ilaahay diinti naba muusmay haytay ajab ajabahaayti ari ma eray bacdisha mayka madhaayay yaa ayuhal mikul musalladu lama bacadkaan mahakiinbiina litajmaca addunyaa bacdahaa ilaa bacdna in kulmiyda makiinbiine walaakiin bacadtuka mahakiinbiyey litarudda cani dacwata almadluumi lana dulmi dacwadiis inaadna oo nagdoha kiimbii ari ilaahay subxaana wa tacaala maray fa innii laa arudduhaa managow walow min fami kaafiriin lan kufre madiya dulmiyda ilaahay subxaana wa tacaala koo jaaziye ilaahay lankoob la dulmi eray lanka la'ansurannaka kiingirgaaray oo kiingirgaaray walow bacda hiinin ari lanketa dhuuldad dulmo koy qaadow le qiyaamo geeshe bacdishe lugunta walanka jara maydi sheegay lanki dhuuldad qaadada shibrada taakada walkiyarmad aragaa anti todobaad ar dhuulka laligooya laligeliyaw qiyaamo naaru jahanam araais ka dhaha jartalay laligeliyaw ayaa la sheegay dad yahow ilaahay ka obsaneen reewndhow sagaal isiyeedow wal isboobohay wal isjijibiyohay anilis jijibiima'a hatan may la hadalohayna dadki oo bacdishe mahakamada hukuumadda rooga iyo madaxweynaga dhatiyoba lanki soodkun dhiiga ani meeli roogka godoobdowba saasee lafadohay wadaadkan dhuulshay lan hoogna lan boobna lan la hoogo korma'ah lan culma'aw caalimu bacdisha haajiw hatana kacbadaha dhawaafi mayl aray haajigii ankaaran likii todobeleda gube haaji wahob da'aysinyi baydhowska dhaafa soomalil oon huraas haajigaa saas e dhuulshay lan dulmiyin una saasa lenna ununa garab roogna wali tabartaana e hortaana dad marka dulmiyaaw bacdisha lanki oroy dadlaka dulmi an gergaaruwaay man udilla cindahu mu'minun lanki oroy mu'min laka dulaay oo falam yansuru nin gergaarno walow binaxwi nasfi kalima ana koroy sama waalay arwaay adallahu llahu fi arasaati alqiyaamati ilaahay ban qiyaama ka dulaayo ar ikhwaanow ilaahay ban qiyaamani mili dulaay mafadaana lankii bahgudaadkun gergaaruwaay waana xaquna aragohaay bacdisha sagaal isiyeed baarisishaa mus aw saciid aw saciid hadlahaay beertiyada geeka korshe laga gadadohaayo bacdisha ani ani antilile lahidimohay korkaan lakhidimow qiyaama geeshi unun luguntola ninka jara ani lin gergaaro lafadohay olma kale oo demboyta ana mayli ere sheekh tawfiiga li ere shaasin dooye oo dembooy sheekh mad baanyali oo dembooy maalin huseen bacdisha bacdisha saaxibu tajwiid yo oo dembooy insha allaahu may dembooye abdulqaadir xasan abayn anka koo fariidan abayna abaynadan nabaga ba'ri madi bacdisha lidhisaayi khandag abayna abayna nabaga saas ari bacdisha walisan doontan unu diidni ari abaynaa diidni lay macnaa abayna usmay raane laakiin madi masjidkin laqaaday in lidhisaay eriidaas qaaday reed ulmadaas oo dembooyta aniyoan dhaafee reer baydhow ilaahi dulinii ridii dacwon gohaane la aragii laaluusha la aragii ilaahi subxaana wa tacaala ma arhe walaa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaadili an aantan ari amwaalin dhatin ahaati bilbaadilin ka aatan ari wa tudlu bihaa ila alhukaami ini hukaamo bacdisha maxkuumaati walhalkin hukmoon dhiibton inin dhiibto ari lita'kuluu fariiqan min amwaali nnaasi bilithmi wa antum taclamuun reed maylaray lanka haaranta amaw inamaa yakuluuna fii budunim naaran oloolido liki naara ka aruuras imay naar lang ari liki dadka maaliyatiimeedka amaw dadka dulmaga amaw inamaa inkalaad yakuluuna amaan fii budunim naaran amayan may naar lang ari hunguruun hatiba fayleyi hilibu bariidu siban fayle may lang ari ma'aalshay meeliki geliya naar eh saasa ilaahi inamaa yakuluuna fii budunim naaran wasayaslowna saciiran ari saciiri galo doonan ari naaran shileyda saciiri naartan kuma madan lare ikhwaani madi naarlika aruulu fadama baydhow halis nabadgeliyoy ilaahay halka obsadoy aylas burburinay diilkiinla badanyi qiyaama geesha ilaahay jaazii doona unuga bajaati wada dhaqsi dulmasi beerta boob arlaad wal un baadishan kaajirna ana taajiri wali haynagi mooshi ilaahay nagay baadisha saantay ilaahay shan unugeed wanka noogi anta oo rooge siresaa daraadi hatanaa seenka dhah bahe nabi waloob hamiinga rooray dhuumaday israa'iil nabi yacquuma israa'iilnang erhay min beyni qowmi hamiinka dhaalmade nabi ibraahim ini muhaajirun ilaa rabbi sahdiini ari nabi hamiinga dhuumadaayan wa ina yuunusa la min almursaliina lilahay baadisha doontirli kiridi baadisha malaayka dhonji dhatisa dadye ka erede bahi wakhtigi nabi haajiraayiŋa li roog wadhanku wadhan mee wadhan burburiyu arshiga lisiinka ogi bilaay dhiidi reer baydhow bilaay siinka dhiidi meel degdan ilaahay esan sii doona ilaahay ka obsada gabri degfay gabriga jara gabriga ilaalsoy lan weloob gabriji ilaalsadoy anta anila anila anta anilahay dhuulatala booba mawaad ema jara ana tan ulmaada kawareejiye wala isa saaranna maka dheeradaw lanko sheekh naasir rahsuun baadisha walyaable baadisha jaamid wala ka baraday baadisha baalay fadhiyo baadisha maleelow dhali isin mugorasa moxamed maleelow dhali sheekh naasir rahsuun baalay fadhi shaasin doognu baalay fadhi sheekh madmaajal baalay fadhi sheekh maal huseen baalay fadhi hattana in ilaahay salaamantiin boqol iyo tun afarta anta ka gaabsadee والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد إخوة الكرام وليل الشيخ فدي ألمي شيخ هذه الدين الكرم فدي ألمي ورنتي هدي أقل يومي بوها واي أرنم لك ورم فدي واسيال يا ورمان ilaahay qur-aanka mayka sheegay walowlaa dafcullaahi naasa ba'dahum bibacdin lafasadat isamaawaati walardu haddii dadka qaarsho oo reebeeno qaar kale reebeeno difaacayaan ahaada fanna samaawaadka araada fasaadi lahayaan dhanka ilaahay haddii maamul indhiib lafasadat ardo ya ari ilaahay araada fasaadi fadi ari mayba waa haddii qaar oo dadka naaska qaarsho qaar kale reebayaan ahaada fanna lanka dulmugu suubiyawlka reebaa ahaada fanna awood dadan la hadfanne dadna laciifin ahaada fanna araada fasaadi lahayti may jiree la arag lanka kale aama faday lanka kal kan kale dhiig sheebanaysada faday sahda dhidi oo kale beerta liska dhaca faday habarta la kufsado faday kharaab adduunya dhii faday araada kharaab faday mayba meeli jira horta addiima ana mayba walaal sheego hay dhul eyn maamulna araadun taala waqtigii jabhadii nilha gudub hata maamul la sheegdo hay dawli la sheegdo hay ulma iyo akhyaar maagle intoodaas ma meeli dulmaga may ka socda maamulka ka socda hoob ilaahay ku obsado un hadda dadka aan tigfirin maneejaralan oo ma'namay boqaadle e maneejaralan baliis hukumaaw maneejaralan komisaari e maneejaralan oo ma'na gobernator e masaakinga ena goruwa malnay argaw dadkii awoodi lahaayeen ilaahay dhulkan dhiibi sababta ka dhiyaaso tanfiidka la hado waayaan liyaabban ana haddii gaaligii markoo la saaday dacwadii afsha la barday langlin hukumi maylinka fuj waay ciidankii may weele ciidanka may anfee dulmay wadaan dulmo yarma wadaan dadka maamulka ee arintun iyaa ka dhiyaas ilaahin iyo kala xisaabtamee haddii iyo wala awooda lahada fadeeno awoodiyo fulii fadeen koy walqobada iyo leeyin wala qobsuma fade arrintiyo hati wadaan ilaahay orooda salkuwe su'aale iyo la su'aalee daalim malku waayo adduunya nabi maxamed zamin iyo yaaba lisdulmii jire laakiin lanqobadoo limbaahanya lanka beerta sheekha maskiinka ee beertas dhooha ilaahay kobsooy lankaas famiila ka dhaladi laazim famiiljey hilwarmaan langa la dhaladi lanja hilwarmoy ماري رسولك عليه الصلاة والسلام من اقتطع قيد شفرين من الأرض ظلما دوقه يوم القيامة سبعة رندين رسولك عليه الصلاة والسلام لانكي قوصد أرادهم أنا ما يبوها والتاكوض لانك درشي والظلم قوصد هوغ دعا بولي ما لنت قيامة تضاد ورتلين كتبه قابك لين كتبه ولا مولا لا أمدك الشيء انت هكذا إذا ظلمي أرلاد التلواد أرلاد تبتا كلها كوي وقورتس لها سارو ما شركله كوي أما سنتن تيم بذا kuful qoortanku duumanta tan taasay tulub arar ku hoosbaha tan kale tulub arar aranta aran yaram aan arantun ana markana fiiri hoob ana leeli fahmi arlaadun haddii maamulkii lanki gaaligeeda raabtan da'wat walba kiin kuful yaana tanfiid in lahayn ciidankii tanfiid in lahayn madaxweyne walan fulayaan walba haddii lain fulayaan araad maamul malka sheego koro maamul mataalo halka shal guuray halka shal guuray leeyahay wabilaahi tawfiiq السلام عليكم ورحمة الله
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا محمد كل ما هسنتين أجيبت إسنهن أجيبتين ولما قوم والكبضن أدقن ديغان كديغان أنو لنو ولا هدو إسن دان سين كويرن ديغل مرفلة إديغان وذاك داتكال أرو كل للكاس ميلا هدو إسن أرغاسان ديغان كبايد أو داتك ديغان iyo gorodaan in sheekhiley intuun dadeen usuu naftirje qofka haddiisin argaasan koleynan zuhdi badan haynan dadaal badan waana dhicinta hadda kooyidahana ajiibtan bahanila dhicidan inta dhimagna inteegnaadaanuna ilaa waqtisha ilaa xiinin lakadeerow mehersaniini dhulkaasunile dhululku wiingalena kaas koley hoda lahaqaada haddana hortiin lahaniyo dulmi mayba jeela haddana idoo balen isku kooye beero kale lena deegaamaas isin korotan horna mayniyo dulmiina deegaankan nankoo inta roog walaay leyley lena uno lahajad kale maka hadalahayna meel kale minjeedna abta awow u yelanin i awkana inta ka dhaladi aawjiga ka dhaladi uni ka dhalani roogna isla roogi doonho ilaahay aroba laakiin haan hadda dhimagna sida hadda baaqa culummada iyo malaaq usa niin jeediyey niin sheegay warkooban way niin sheegay ee dulmo walaay eyna wahnaska sheekay ee kolley haddana dadka walaalka e hantidio meelika biyow inii ku surumaano ku roogsadaan ee lankas inka dhiirana wallaska haysada buu doogna intaa ka gababayaana ee wabilaahi towfiiq washakar allahu calaa xusni istimaacikum assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu